alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila عlى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa dersi ka mida duruusteennii taxanaha ahayd ee ku saabsanayd axkaamta soobk soomka iyo aadaabtiisa dersigeennani waxa uu ku saabsan yahay sunanu sawmi wa aadaabuhu sunnayaasha uu leeyahay soomku iyo aadaabta looga baahan yahay qofka sooman kuwo ka mid ah markaynu leenahay sunnayaasha soomka waxaynu uga jeednaa arrimo qofka sooman loo jideeyo loo sharciyeeyey inuu sameeyo arrimahaasi oo qofku haddii uu sameeyo isagoo cibaado u niyoonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo derajo uu kaga helayo haddii uu ka tagana aanu ku dembaabahayn laakiin ajarkii uu ka heli lahaa uu dhaafayo uu ka dayacmayo aadaabta soomku waa waxyaabo ay tahay qofka muslimka ee soomani inuu soomkiisa ku ilaashado oo kaga ilaaliyo nuqsaanta iyo dhaawacyada gaadhaya iyo wax kastoo sabab u noqonaya ajarkii soomka uu ka heli lahaa inuu nuqsaamo waxaa ka mid a sunnayaasha soomka ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray hadal iyo ficil labadaba inugu baray suxuurta aklu suxuur cunitaanka suxuurta waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi sa anas bnu maalik uu ka warinayo tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka suxuurta buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo suxuurta cuna waayo suxuurta baraka ayaa ku jirta bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey barakada suxuurta ku jirta waxaa ka mid a itibaacu sunnati nabiyi calayhi salaatu wasalaam oo qofka suxuurta waa qof nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayday amarkiisaana u hoggaansamay barakada ku jirta waxaa ka mid a ajarka laga helaayo fulinta iyo samaynta sunnaha qiimaha badan ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu soo jeediyey inay ku dadaalaan barakada laga helaya waxaa ka mid a qofkii soomanaa waxay u samaynaysaa suxuurtu awood iyo tamar taasoo u suurto gelinaysa in acmaal fara badan oo khayra maalinta rabadaan isagoo sooman uu qabsado sida inuu tukado salaado badan oo sunnayaal ah iyo inuu farabadiyo akhrinta qur-aanka kariimka ah iyo inaanu ka caajisin oo aanu ka daalin xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta rabadaan ee uu sooman yahay haddii qofku aanu suxuuran waxa shaki la-aana inuu maalinta rabadaan ee uu sooman yahay uu gaajoonayo gaajadaasina inay ku ridayso taagdarro sabab ugu noqotaa khayr fara badani inuu seego barakada suxuurta waxaa ka mid ah wakhtiga la suxuuranayaa waa wakhti aada u qiimo badan haddii qofku suxuurta uu dib u dhigto sunnaha labaadee aynu tilmaami doonana uu ku camal falo waxay ugu beegmi kartaa ama qofku uu ku beegan karaa wakhtiga ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu ku leeyahay yaa i baryayo aan ajiibaa yaa wax i weydiisanayo aan siiyaa yaa dembi dhaaf dalbayoon u dembi dhaafa oo aan ka masaxaa khalad iyo xumaan iyo gaf wixii uu galay wakhtigaa qofku haddii uu kaco oo suxuurta uu kaco inuu tukado ayaa suurtagal u ah inuu qur-aan akhristo inuu ilaahay subxaana wa tacaala xuso waa ilaahay waa ka ku ammaanay qur-aanka kuna daray ahluljannaha kuwa wakhtigaa ilaahay dembi dhaaf weydiista waalmustakfiriina bilasxaar waxaa suurtagaloo inuu gacmaha kor u taagto oo ilaahay subxaana wa tacaala uu baryo ilaahayna isagaa u ballan qaaday qofka wakhtigaa barya inuu ducada ka aqbalayo markaa suxuurta arrinkeedu ma sahlana waxaa kaloo suxuurta barakadeeda ka mid ah waxa ay ka dhigaysaa qofka muslimkaa soomkiisa mid ka duwan soomkii ahlulkitaabku oo ummadihii naga horreeyey waa soomi jireen laakiin soomkooda iyo soomkeennu waxyaabay ku kala duwanaayeen waxaa ka mid a suxuurta ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala markuu soomka iyo waajibnimadiisa ka hadlayey yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun sidii inaga laynoogu faral sida inaga laynoogu faral yeelay baa ummadaha horena soom loogu faral yeelay laakiin wuxuu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam in soomkeenna iyo soomkoodu ay ku kala duwan yihiin cunitaanka suxuurta faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu suxuur wuxuu yidhi rasuulku sida muslim saxiixiisa ku wariyey farqiga u dhexeeya soomka yaga haddaanu nahay muslimiinta iyo soomka ahlulkitaabka waa yuhuudda iyo kiristaanka cunitaanka suxuurta weeyi suxuurtaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa u dhiirigeliyey waxa ay ku xaqiiqoobaysaa qofku inuu wuxuun cuno walow haba yaraadee wuxuun inuu cabbo walow kababiyaaba ha noqotee wax lagu suxuurtana waxaa u khayr badan oo u wanaagsan timirta oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nicma suxuuri lmu'min attamru rawaahu abu daawuud qofka muuminka ay wax uu ku suxuurto waxa u wanaagsan timirta timirtu waxay leedahay energy iyo tamar gaara oo ay u yeelayso qofka sooman waana shay qofka calooshiisa aan waxba yeelayn oo cillad aan ku kicin ahayn waxyaaba fara badan oo cuntooyinka kale ay kaga duwan tahay baa jira waana arrin mujarab oo la tijaabiyo qofku saddex xaboodood timira haddii uu ku suxuurto maalintii wuxuu helayaa awood iyo tamar aanu helayn hadduu cuno cunto kaloo tiro badan waxaa sunnayaasha soomka ka mida suxuurta aynu tilmaanay in dib loo dhigo oo rasuulkeennu calayhi afdalu salaati watasliim suxuurta aada buu dib ugu dhigi jiray sida saxaabadii aadka ugu dhowaa ay ka soo wariyeen sida anas ibnu maalik iyo zayd ibnu thaabit waxaan tasaxarnaa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam huma qaama ila asalaa rasuulkaanu suxuurtii la cunnay kadibna salaaddii buu u kacay waa salaaddii subax zayd ibnu thaabit baa sidaa yidhi anas ibnu maalik baa weydiiye oo yidhi kam bayna alaadaani waasuxuur intee in leeg baa u dhexaysay aadaankii salaada subax iyo suxuurta nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala qadru khamsiina aaya waxaa u dhexaysay buu yidhi qadar la akhriyo konton aayadood oo qur-aanka ka mid a xadiidkaana bukhaariyo muslim baa wariyey qadar konton aayadood la akhriyo oo loo akhriyo si dhexdhexaad ah oo aan la dedejinahayn aan lana gaabinahayn si dhexdhexaada loo akhrinayo waxaynu dareemi karnaa konton aayadood qofku intuu ku akhriyi karaa oo qur-aanka ama aayadaha kuwooda dhexdhexaadkaa ka mida si dhexdhexaadana loo akhriyey inay tahay muddo aada u kooban wakhtiguu rasuulku suxuurtay iyo markii salaaddii subax loo eedaamay intaasaa u dhexaysay taasina waxay noo muujinaysaa inoo iftiiminaysaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam suxuurta uu aada ugu dibdhigay saxaabadana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi idaa adana ibnu ummi maktuum fakuluu washrabuu wa idaa adana bilaalun falaa taakuluu walaa tashrabuu ibnu ummi maktuum marka uu eedaamo cuna oo cabba macnaa weli lama gaadhin wakhtigii suxuurta la joojinayay waagii ma bayin bilaal markuu eedaamana waxna ha cunina waxna ha cabbina oo wakhtigii salaada subaxba markaa soo galay habeenkiina waa dhammaado maalin baa bilaabantay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay in la cuni karo la cabbi karo ilaa waaga berigiisa uu caddaanayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad cuna oo cabba ilaa waaga caddaankiisa iyo habeenka madowgiisu ay idiin kala socmayaan oo si fiican aad u yaqiinsanaysaan inuu waagii bariyey in markaa dib loo dhigo suxuurta waa shay sunno ah bisha rabadaan habeenka u horeeya ilaa habeenka u dambeeya ayay sunno tahay in suxuurta dib loo dhigo oo in kala qaybqaybiyo bisha rabadaan waladhaa to tobanno waktigaasaa la suxuuranayaa tobanno wakhtigaa tobanno wakhtigaa taasi maaha mid ka soo aroortay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii khayrka badnaa suxuurta in dib loo dhigaa faa'iidooyin fara badan bay leedahay waa marka koowaadee qofku waxa uu noqonayaa mid raacay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa sunnadiisu waxay ahayd suxuurta in dib loo dhigo mar labaadka waxa uu noqonayaa qof u sahay qaatay soomkii uu soomayey maalinta bisha rabadaan ka mid a oo haddii qofku wakhti hore uu suxuurto cashadii habeenkii uu cunay wax badan kaga duwanaan mayso marka la eego tabarta ay u samaynayso suxuurtaasi wakhti hore uu suxuurtay xikamka ku jira in dib loo dhigo ayaa taasi ay ka mid tahay waxaa ka mida sunnayaasha soomka tacjiiluliftaar afurka in la dedejiyo oo waxaa afurka wakhtigiisu uu soo gelayaa marka qorraxdu ay dhacdo ee habeenkii uu bilaabmo oo soomku maalintii ayuunbuu ku kooban yahay habeenku waxba kuma laha aayadda qur-aanka aynu akhrinay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi huma atimu siyaama ila alleyl soomka dhammaystira oo bimacnaa maalintii sooma oo soomka wada ilaa aada habeennimada gaadhaysaan mar haddii habeen la gaadho soomkii waa dhammaaday oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi idaa ra'aytum alleyla qad aqbala min haahuna waannahaara qad adbara min haahuna faqad aftara saa'im mar haddaad aragtaan habeenkii oo ka soo fool yeeshay dhinaca qorraxdu ay ka soo baxdo waayo madowgiisu dhinaca qorraxdu ay ka soo baxdo ku soo horreeya iyo maalintii oo daba jeedisay oo caddaankeedii uu ku ururay xaggaa qorraxdu ay ka dhacdo waa afuray qofkii soomana macnaa soomkiisi waa dhammaaday waxaana la gaadhay wakhtigii la afurayey bukhaariyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey xadiidkanina qisa ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira oo sooman markii qorraxdii ay ka qarsoontay ayuu saxaabada qaarkood la hadlay wuu ku uhi ka dhaadhac gaadiidka aad saaran tahay oo inoo diyaari boorashkii aynu ku afuri lahayn markaasaa saxaabigii rasuulka uu la hadlo uhi low amsayta yaa rasuula allah rasuulka ilaahay umalaa waxaa fiicnaan lahayd inaad u yara kaadiso si aad u habeensato markaasaa rasuulku uu ku celiyo o yihi war dhaadhaco inoo diyaari afurka mar saddexaadna waa ku celiyey markaasuu afurkii diyaariyey markii la afuray buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkan yidhi wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi mar haddii habeenku halkaa qorraxdu ay ka soo baxdo uu ka soo fool yeesho waxaa la gaadhay wakhtigii uu afurayey qofka soomani waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay afurka dedejintiisa inuu khayrku ku jiro oo laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra buu yidhi dadku kama suulayaan khayr iyo wanaag inta ay afurka dedejiyaan xadiidkaana bukhaariyo muslim baa wariyey dedejintaana loogama jeedo iyadoo maalina in la afuro waxaa looga jeedaa mar hadday qorraxdu dhacdo waa inaan afurkii dib loo sii dhigin rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu afuri jiray inta aanuu salaada maqrib tukan sida uu leeyahy anas ibnu maalik radia allahu canhu kaana anabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yusallii xataa yuftir rasuulku wuxuu ahaa mid aan tukan salaada maqrib ilaa uu afurayo walo wax yarba ha ku afuree waayo qofka salaaddiisaasi noqon maysa miduu qalbigiisu soo jeedo oo khushuuc qofku uu ku tukado isagoo weli sooman haddii uu afuro ummadda islaamkana guud ahaan wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in aanay khayr ka suulahayn iyo wanaag inuu khayrku sifo u noqdo iyo dhaqan ilaa ay gaadhaan heer ay la sugaan afurkooda soo bixitaanka iyo muuqashada xidigaha walaa tasaalu ummatii bikhayrin maa lam tantadir bifitriha nujuuma buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddaydu khayr kama suulayso inta aanay la sugin afurka xidigaha muuqashadooda xidiguhuna waxa ay muuqdaan mar dambe dadka qaarkood oo maanta islaamka ku abtirsada sida shiicada oo kale ayaa ilaa xidiguhu samada ay isqabtaan aan afurin taasina waxay calaamad u tahay ummadda khayr fara badani inuu seegay oo arrintaa dedejinta afurka ay ka heli lahayd saa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay waxaa sunnayaasha soomka ka mid ah qofku inuu ku afuro rutab rutabku waa marxalad ka mida maraaxisha timirtu ay marto waa marka ay timirtu si fiican u bislaato ee muudkeedii iyo dheecaankeedii ay leedahay haddii taa u waayana inuu ku afuro timir oo a tan inagu inta badan aynu aragna inuu isticmaalno waa markaa ay adkaatay ee dheecaanka uu ka baxay haddii timir u suurtogeli weydana inuu biyo ku afuro wuxuu yihi anas ibnu malik kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yuftiru calaa rutabaat rasuulku wuxuu ku afuri jiray xabado rutaba waa noocaa timirta ka mida ee aynu tilmaannay qabla an yusalliya intaanu tukan ka hor buu afuri jiray fain lam takun rutabaat fa calaa tamaraat haddii aanu haynin timirta noocaa rutabka la yidhaah xabado timira buu ku afuri jiray fain lam takun xasa xasawaatin min almaa haddii aanu timir hayninna rasuulku calayhi salaatu wasalaam qurqurhooyin biyo ah ayuu qurqurin jiray oo xadiid xasana tirmidi iyo abu daawuud iyo ayaa wariyey timirtu waxa ay leedahay sida horeba aan u tilmaamay waxyaaba ay cuntooyin kale kala gaar tahay horta waa shay macaan oo dhinac marka laga eego iimaankii ayay waafaqsan tahay sidaasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay geedka nakhliga ee timirtu ay ka baxdaa inuu yahay geed shabahaa qofka muuminka ah dhinacyo badan buu ka shabahaa waxaa dhinacyadaa ka mid ah waxtarkiisa oo tiro badan timirtu dheefshiidka calooshii maalintii oo dhan madhnayd ee aan aada u shaqaynahayn waa u fududdahay oo waxba yeeli mayso haddii qofku cunto culus uu ku rido waxaa laga yaabaa dheefshiidka iyo wareeggii caloosha dhibaata inay soo gaadho dhinac kalena waa shay daaqa ama energy tamar fara badan qofka u samaynaysa oo tamartii qofka soomka uu ka saaray bay u soo celinaysa indhihiisana aada iyo aad ayay ugu fiican tahay marka sidaasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam timirta uu ku afuri jiray waxaa sunnayaasha ka mid ah qofku inuu ducaysto marka uu afuraayo cinda alfitr waxyaabaha rasuulku ku ducaysan jirayna waxaa ka mid ah dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah abuu daawuud iyo nasaa-iya baa wariyey haraadkii waa tegey buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xididadiina waa qoyeen ajarkiina in shaa allah siaan ilaahay ka rajaynayno wuu noo sugnaaday marka khayrka adduunya ka aakhiraba qofku waa inuu ku ducaysto marka uu afurayo oo wakhtiyada markaa ducada ilaahay uu aqbalo iyo munaasabaadka ilaahay addoomihiisa baryayo uu ajiibo ayay munaasabadaasi ka mid tahay qofka muuminkaana waa inaanu ka mashquulin cuntada iyo sharaabka hor yaalla ee naftuna aadka ay ugu baahan tahay inuu wakhtigaasi ilaaliyo aadaabtii waxa weeyaan raashinka oo insha allah dersiga soo socda wax ka mid a aynu ku tilmaami doono wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbih waslama tasliima kasiira wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu